halkani waa laantafka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka o dhan dhegeystayaasheena sharafta lahow qaybta kowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii nolosha qoysku inoo soo jeedinaya muuse kadib waxaa inoo raacayaa cashirkii inooga imaanaya kitaabka nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah faarax waxaan idin leeyahay dhegeys wacan sidii caadadaynoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey ee casrigaha ee qaar kaleoo qaaraamaya oo markaasi kugu reebaya xasuus dhegeystayaasheena sharafta loo waxaynu idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaasi haddii aad wax su-aal ama fikrad u qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo dib ayaanu idinkaga sheegi doonaa ciwaankanaga balse intaaynan u gudagelin barnaamijyadenan xiisaha le aynu dhegeysano heestan dabacsan barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiise badan oo alaa ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaana inoo soo jeedinaya goobe mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay qeybtii hore ee nafsjeclaysiga inta ka horeysan aynu dhegeysanno heestan
waxa kale oo aad ila oggolaan in adiga iyo ilaah aad isku mid ahayn oo uu kaa wen yahay kaa caqli badan yahay kaana cilmi badan yahay xukunkiisa waa ka wen yahay kana fiican yahay kaaga oo kun jeer ayaa lagu kalsoonaan karaa haddeer haddii ilaahan cilmiga badan leh uu intuu sidaa kuu eegay ku miisaamay oo ku qiimeeyey kadibna kugu aqbalay sida aad tahay miyaadan u malaynaynin in tan aad ka dhigan karto dhismo aad ku salayn karto qiimahaaga sharaftaada iyo isaqbalidda aad isaqbalaysid haddeer tijaabi tan oo bal arag sida ay kaaga caawiso xidhiirka aad la leedahay kuwa kale sida uu ilaah ku jeclaaday oo uu kuu aqbalay sida aad tahay awooddaada daciifnimadaada miyaanad u malaynaynin in qof kasta uu sidaa u sameeyey marka xiga ee aad qof kala eegto waxaad ogaanaysaa in iyaguna ilaah sidooda u aqbalay daciifnimadooda iyo kala duwanaanshahooda si kale oo aad habkan u isticmaali karto ayaa waxa ay tahay adiga oo isjeclayntaada ku saleeya ilaah adiga oo eegaya sida ilaah kuu jeclaaday isaga oo aan eegaynin sida aad tahay waa adiga oo dadka kale la qaybsada inta aad gaari karto qof kasta si ayuu isku qiimeeyaa oo xadidaad go'an ayuu ishoos keenaa laakiin runta jirta ayaa waxay tahay in dadka badankoodu ay qiimo hoose isku maleeyaan marka aad sidan samaysid waxa aad tusaale lagu dayan karo u noqonaysaa adduunka badankii nooca qiimaynta ama magac isubixinta ay dadku leeyihiin waxay shaaca ka qaadaysaa baahida loo qabo in dhaqdhaqaaq la sameeyo oo la beddelo dabeecadda noocana xanta ayaa waxay noqon kartaa mid qiimo hoose dadka u yeesha mar haddii aad garanayso inaad qiimo leedahay oo uu jiro qaab aad adigu isku qiimayso waxaad garwaaqsanaysaa inay kuwa kale iyaguna leeyihiin hab ay isku qiimeeyaan dhegaystayaal isjeclaantu ma aha kibir laakiin waa inaad isu aqbashid sida aad tahay dad badan ayaa waxay isu maleeyaan inay ka hooseeyaan kuwa kale oo ay yihiin kuwo aan qiimo lahayn dadkaasi waxay isticmaalaan waxyaalo badan oo noloshooda ay isleeyihiin qiimo ayay u leedahay kuwo badan waxay qaataan dhar quruxsan oo dharkaas ayaa waxay u maleeyaan inuu qiimo u leeyahay ama uu dadka kale tusayo sida ay u fiican yihiin kuwo kale ayaa waxyaalo kale isku mashquuliya oo yeesha balwado aan loo baahnayn qaar ayaa waxay cunaan qaadka oo waxay ka doonaan farxad iyo qiime iyo inay ku fekeraan waxyaalo khayaali ah kuwo kale ayaa waxay cabbaan khamriga oo waxay ka doonaan wanaag iyo isjacayl qaar ayaa timahooda u jartaa qaab gooni ah si ay ugu muuqdaan kuwo qurux badan dhegaystayaal gabdho badan ayaa waxaad aragtaa inay ismariyaan waxyaalooyin kiimika ah oo ay isku qurxinayaan oo ay midabkooda ku beddelayaan ama timahooda ay ku jilcinayaan waxaa laga yaabaa waxyaalahaas inay u geystaan jidhkooda dhibaato oo ay muddo marka la joogo ku soo kacaan
waxaan filayaa inaad waxyaalo fara badan ka korsateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijkaasi ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inoo soo qora waraaqo ay nala socodsiiyaan ciwaankiina waxa weeye codka rajada dadka sanduuqa boostaha afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankiina waa codka rajada dadka sanduuqa boostaha afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana aynu dhegeysano heestan dabacsan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan cashirkii inoogu imaanaya kitaabka nolosha inoo soo jeedinay ismaaciil mowduucan wuxuu ku saabsan yahay haddii walaalka uu kugu gafo waxa aad ku samayn lahayd inta ka horeysan aynu dhegeysanno qhasiidadan
adunku badbaadsho dembigeeniyaawe isaga weeshe kalaya dhammaane rabbiba awoode ayayo khayr badan dilbadiyo shaarade kalaya dhammaane ibliskiyo jinniga adana halumeyaa isaga kacaadaage kalayaan amaane rabbiba awoode ayayo khayr badan dilwadiyo shaarafe kalayaan amaane ninkii ruuxa aamina rabbigiis adeeca adiba u yaale kalayaan amaane rabbiba awoode ayayo khayr badan dilwadiyo shaarafe kalayaan amaane kiyama ka raace ilaahay rumeeya adiba u yaale kalayaan amaane rabbiba awoode ayayo khayr badan dilwadiyo shaarafe kalayaan amaane arxankeeni weeyaan ayaneeba weeyaan aqiro iyo aduun kalayaan amaane rabbiba awoode ayayo khayr badan dilwadiyo shaarafle kalayaan amaane rabbiba awoode
walaalayaal waa ku faraxsanahay waktigan aadna dhegeysan haysaan waxaana idinla xiriiraya wax ku saabsan ee wixii xumaanfalayaasha loo sameyn lahaa cutubkani ee siddeed iyo tobanaad ee matayos aayadaha shan iyo toban ilaa labaatan ayaanu ka arki doonaa bal aan idiin akriyo wax ku saabsan aayadahan mise waxay noogu sheegaysaa wixii xumaanfalayaasha loo sameyn lahaa oo haddii walaalayaal kugu walaal kugu dembaabo u tag oo canaano adiga iyo isaga keli ahaantiina hadduu ku maqlo walaalka waad soo xishatay laakiin hadduu ku maqli waayo mid ama laba kale wado si hadal walba loogu adkeeyo afka laba ama saddex markhaati oo hadduu iyaga maqli waayo dadka kiniisadaha u sheeg oo hadduu dadka kiniisadaha maqli waayo hahu ha ku ahaato sida qof aan ilaah aaminin iyo cashuur qaade runtii waxaan idinku leeyahay wax allaa wixii aada dhulka ku xidhaan ayaa jannada ku xidhnaan doonaa oo wax allaa wixii aada dhulka ku furtaan ayaa jannada ku furnaan doona walaalayaal meeshaasi dhegeystayaal waxaanu ka arkaynaa inuu maaragtay ciise uu ka hadlay qof hadduu kuu gefo waxyaalaha la suubin karo meeshan waxaan soo xoojinaya oon idinla kala wadaagi rabo waxaa waaye wax ku saabsan cafiga horena waa usoo aragnay laakiin cafiga waxaa waaye wax aada iyo aada u muhiim ah waayo haddii aanan anaga bn bini aadamka aan iisoo cafinaynin sidee baan ku fili karnaa in ma aragtay ilaah uu noo cafiyo waayo dembiga kalihi ma ahan in gacmahayna ama samafal aan wax ku suubino misena bushuumahayna aan wax ka keenno laakiin hataa niyadda aan ku haysanno misna aan ku qaadano waa dembi sidaan horey usoo baranay haddii aad casharadahan aad sii dhegaysateen laakiin saas daraaddeed hadduu qofkuu gefo ciise wuxuu leeyahay bal adig keligeed waa inaad u tagtaa oo maaragtay aad kala heshiisaa inuu isu cafisaan laakiin hadduu ku dhegaysan waayo waxaad ku aboon in maaragtay aada wadatid nin walaalkaa eh laba ama mid kale oo saddex ugula tagtaan si maaragtay hadal kasta oo la hadli doono maaragtay si wanaagsan oo xigmad leh oo ruuxu quduusku hoggaan uu ka keenayo in maaragtay liis cafiyo aad aada iyo aada looga adkeeyo laakiin hadduu kuwaan maqli waayo wuxuu leeyahay waa in dadka kiniisadda la wado saas daraaddeed waxaanu arkaynaa dadka hore inay yihiin qof kasta ood umalayn kartid inuu maaragtay ninkaani u dhegaysan karo inaad wadatid laakiin mar haddii soo gasho wadaadada kiniisadda iyo odayaalkana waxaa waaye waa meesha ugu habboon waayo yaaquub wuxuuna leeyahay sidaan horey usoo baran doono in maaragtay wadaadadani ay leeyihiin shaqadaasi inay badbaado keenaan iyo isfaham darro ay meesha ka bixiyaan laakiin hadduu uu kuwan dhegaysan waayo ciise wuxuu leeyahay aan haweenkaadu qofkaasi inuu yahay qof aan ilaah aaminin iyo qof ku saabsan oo ma u eg kuwa cashuurqaadada waayo dadka yuhuuddu sidaan horey usoo aragnay canshuurqaadayaalka iyo waxyaalahan o dhan waxayaalan dad dembiyaalka ugu waweyn samayn jiray taas daraaddeed ayaa markuu ciise la fadhiistay dadka canshuurqaadayaasha iyo dembifalayaasha inay yidhaahdeen kan ma uu ahaa qof nadiif ah waayo siduubuu ula fadhiisan karaa canshuurqaade taas waxayna tusinaysaa dadkan yahuud iyo fariisiintu in maaragtay canshuurqaadayaalka ay u arkayeen dad wasaq ee dad dembiilyaal ah oo intaan oo dhan saas daraaddeed wuxuu leey qofkan hadduu cafiga diido maba aha qof wanaagsan bal aan aragno wax kale oo ku saabsan dukushada wada jirka taasoo cafiga uu ku imaan karo weliba waxaan idinku leeyahay haddii laba idin oo dhulka ay ku heshiiyaan wax kastoo ay baryaan waan uga noqon doontaa xagga aabbahayga jannada ku jira waayo meeshii laba ama saddex qof ay magacayga iskugu soo aruuraan halkaas aniga dhexdooda aan joogaa walalaal waxaanu arkaynaa waxaan akhrinahay aadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan oo na tusaysay si maaragtay aan dadka haddii aan wada jirno oo niyadda ina isku mid tahay hadda walaalkan haddii maarata niyaddiisa ay cafis ay ku jirto markaan isu imaanayno wax kasta oonu ilaah weydiisano annagoo isku niyad ah ilaah diyaar buu noo yahay oo wuu ka jawaabayaa wax kasta oo dhibaato aan ku jirno wuu naga bixinaya dhibaatadayna laakiin waxaa waaye waxa uu uu meeshaan ka adkeynayay iimaanku inuu wax wanaagsan yahay maxaa yale kulligaan haddaynu isku wada iimaan nahay isku niyidnahay oy tahay inaan ilaah caabudno ilaah niyaddayn wuu kasayaa laakiin haddii aan isu imaano oo niyaddayn ay nadiif ahayn aana ka filin in maaragtay ilaah uu noo jawaabo waxyaalaha aan ka baryayno waayo waa inaan nadiif ahaana si noola aqbalo
dhegeystayaasheena sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aanu hawada idiisoo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaalaha ee ku saabsan barnaamijyadeena aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qora inala socodsiiya ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenu waxa weeye codka rajada dadka sanduuqa boostaha afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dabaraday dalmar waxaana idiinsoo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaa inoo hayay misis nimongo intaynu markale hawada dib ugu kulmayno sidaa ay nabadgelyo